booqashadii aan ku tagnay goobihii wax ka dhaceen iyo isbitaaladii lagu daaweynaya dadkii shalay dhibaatada ku dhacday haddaan ugu hormariyo burburka gaaray dhismihii hargaha iyo saamaha oo ka dhashay qaraxii shalay argagixisada ay ku samaysay halkaas waxau ahaa burbur aada iyo aada u weyn oo ay ka muuqanayso in weerar ku salaysan cadowtooyo iyo burburin iyo baabi-in naf iyo maal dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ayuu u muuqday sidaasoo kale waxaan booqanay goobaha deriska la ah oo burburka uu gaaray ay ka mid tahay c i d iyo hotel saxafi intaas waxaa sii dheer weli in laga sii helayay dadkii shalay dhibaatada ku gaarta halkaas jirkooda qaybo ka mid ah isbitaalka madiino iyo isbitaalka xalane labadaba waxaan kusoo aragnay dad badan oo soomaaliyeed oo ugu badan dhalinyaradii waxbarashada raadinaysa oo runtii dhibaato badan ay ka muuqato dhaawac leh firir iyo gubasho labada isbitaalba waxay si wanaagsan ugu dadaaleen inay wixii karaankooda u qabtaan waxayna noo sheegeen in ay ka mid yihiin dadka dad aan lagu daawey karin halkan kadibna waxaan qabanaa shir golaha wasiirada in kooban oo ka mid ah si aan uga tashanna arrimahaas waxaana la go-aamiyey dadka aan halkan lagu dawey karin inaan dowladaha caalamka la kaashano oo laga shaqeeyo in dibadda loo qaado broseskaasuna si fiican oo noogu bilowday waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan u helno xal dadkaas qodobka labaad oo asagana aan go-aansanay in loo magacaabo guddi gaar ah oo dadkii dhibaatadu gaartay waxay u dhibaataysan yihiin daweyn iyo dhaqaale ahaanba labadaba dhibaata u gaartay guddi arrintaas ka shaqeeya oo dhaqaalo u aruuriya oo guddoomiye ka yahay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda iyo arrimaha diinta oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda oo ka mid yahay wasiirka beeraha oo ka mid yahay wasiirka qorsheynta oo ka mid yahay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska guddigaas waxay ka shaqey doonaan laba shaqo shaqo inay dhaqaalo u raadiyaan dowladduna ay bilowdo dowladduna ay furto akoon akoonkaasuna iyada ay bilowdo boqol kun dowladdu inay bixiso oo lagu sii bilaabo shaqooyinka dadka soomaalida adduunkana loogu baaqo inay kaalmeeyaan dadka dhibaatadu soo gaartay maxaa yeele dadka waxaa ka mid a dad markii horeba aan haysanin noloshoodii dhibaatana soo gaartay sidaas darteed waxay u baahan yihiin kaalmo sidaasoo kale guddigu waxay ka shaqey doonaan dadka dembiyadan geystay inay in la xukumo oo dowladdu ay go-aana ka soo saarto baarista ay qeyb ka qaataan waxaa ka mid a go-aanada iyadana in kor loo qaado habka amniga lagula diriraayo shabaab iyo alqaacida ha naqato midka lagu ilaalinayo madaxda dowladda iyo shacabka iyo dhismooyinka dowladda si dhibaatadaas looga hortago sidaas oo kale shacabka soomaaliyeed iyo adduunkaba in loogu baaqo in dowladda gacan laga siiyo inay ka xoreeyaan dalka alqaacida iyo al-shabaab dowladdana go-aankeedu wuxuu yahay in ummadda soomaaliyeed laga dulqaado shabaab iyo alqaacida oo runtii dhibaato weyn ku hayaan dhinaca kale waxaan rabnaa inaan iftiimino ujeedooyinka ay ku wajahan yihiin al-shabaab iyo alqaacido ma aha kuwa ku salaysan diin ma aha kuwa ku salaysan wataniyad ma aha kuwa ku salaysan mabda toosan ee waa mid kule ku salaysan burburin iyo dhibaateyn ummadda soomaaliyeed oo ay soo daashadeen kow iyo labaatan sano dhibaatooyin fara badan maantana waajahaysa xaalad adag oo ay ka mid tahay majaacada ama waxaa la yidhaha macluusha maanta waxay ahayd qofkii damiir leh inuu kaalmeeyo shacabka soomaaliyeed isla markaasna waxaan rabnaa mar kale inaan farta ku fiiqno waxa ay sheegeen oo ah in meesha ciidamo lagu tababaraayo ama ciidamo lagu diyaarinayo inaysan waxba ka jirin waxaan rabnaa sidaas oo kale inaan iftiimino ciidamada dowladda waa ciidamo soomaaliyeed waana ciidamo dhiigoodu cid uu bannaan yahay aysan jirin waxay u taagan yihiinna waa sharafka ummadda soomaaliyeed inay difaacaan marka cidna uma bannaana inay dhibaato u geysato dowladda sida aan sheegnay go-aankeedu wuxuu yahay inay la dirirto dadkaas dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed laakiin haddana mar walba ciddii nabadda usoo leexata oo ka soo hanuunta dhibaatada diyaaray u tahay waxaana hubnaa fikraddan inaysan ahayn fikrad soomaaliyeed ay tahay fikrad laga keenay dibadda dadka soomaaliyeed ee ku dhex jirana inna ay yihiin in u adeegto cadowgaas shisheeye inna ay yihiin in aan waxba ogeyn ama laga yaabo inay ku qanceen afkaartaas iyagoon iska fiirin mar kale waxaan leenahay afkaartaanu kuma salaysna diinta islaamka kuma salaysna dhaqanka suuban ee soomaaliyeed kuma kuma kuma salaysna horumar iyo dowladnimo iyo wada noolaasho kuma salaysna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii dhintan ilahay inuu naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay caafiyo annagana uu nagu guuleeyo dalkaas inaan nabad kusoo celiyo waa mahadsantihiin